إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii dagaallo ka dhan ahaa shisheeyaha iyo kuwa la shaqaysta ee soomaalida ayaa xalay ka dhacay duleedka magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellaha hoose askar ka tirsan jubbaland ayaa dhaawacmay kadib qarax lala eegtay gaari cabdibilo ah oo marayay bartamaha magaalada kismaayo askar iyo saraakiil ka tirsan suufiyada ayaa ku dhaawacmay dagaallo ka dhacay duleedka magaalada baardheere bamgacmeed ayaa lagu weeraray goob ay ka socotay diiwaangelinta codbixiyaasha somalilan oo ku taala magaalada laascaanood ee gobolka sool jubbooyinka waxaa xalay la weeraray saldhigga ciidamada jubbaland ee yuuntu iyadoo halgan iyo buulo burdana lagu weeraray ciidamada jabuuti iyo kuwa itoobiya qarax lagu gubay hal gaari oo nuucyada gaashaaman ah ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday ciidamo ka tirsan kenya kaas oo ka dhacay jubbada hoose f b i-da maraykanka ayaa ka digtay dagaallo ka dhaca waddanka maraykanka kuwaas oo lagu soo beegayo caleemasaarka baydan sakada xoolaha nool ayaa laga qaybiyey degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud shil geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalo ka tirsan waddanka sacuudiga u diyaargarooba warkaas oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sagaal iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol laba iyo afartanka hijiriga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran weeraro ka dhana ciidamada shisheeyaha iyo lajiriyaashooda ayaa xalay ka dhacay gobollada shabeellaha hoose jubbada hoose gado iyo hiiraan ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaallo xoogan ku ekeeyey saldhigyada askarta shisheeyaha iyo dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmooyinka qoryooley janaale iyo deegaanada arbacow buuricolow caalamada iyo siinka dheer ee duleedka muqdisho dagaalada ayaa la isku adeegsaday hubka culus iyo kuwa fudud marar badanna goobahaasi waxaa ka dhacay weeraro ay qaadeen ciidamada shabaabulmujaahidiin lama oga khasaaraha dhabta ee dagaalka ka dhashay dhinaca jubbooyinka shabaabulmujaahidiin xalay waxa ay ka dagaalameen yoontoy qaraxna waxa uu ka dhacay kismaayo askar ka tirsan kenyana waxaa lagu weeraray isla jubbada hoose haddaan ku horumarno yoontoy xalay waxaa ka dhacay dagaal xoog leh oo lagu qaaday maleeshiyaad dadka dhibay oo ku sugan deegaankaasi kuwaas oo ka tirsan maamulka jubbaland ciidamada shabaabulmujaahidiin ayaa dhowr jiha ka galay deegaankaasi waxaana la sheegayaa in weerarkaasi uu khasaaro sababay dhanka kale shalay kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa kenya ayaa qarax lagula beegsaday waddada isku xidha deegaanada hosingow iyo haamey waxaana qarax lagu gubay hal gaari oo nuuca gaashaaman ah khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray ciidamada kenya afartii cishe ee lasoo dhaafay jubbada hoose ciidamada kenya waxa ay kula kulmeen weeraro u badan qaraxyo lagu burburiyey gawaari laguna laayay in ka badan shan iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada kenya kismaayo bartamaha magaaladaasi oo xarun u ah maamulka jubbaland xalay waxaa qarax xoogan lagula beegsaday ciidamo ka tirsan nabad sugidda maamulkaasi qaraxa ayaa burburiyey gaariga waxaana inta la ogyahay ku dhaawacmay saddex askari oo ka tirsan ciidamada jubbaland hiiraanna wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in xalay la weeraray laba saldhig oo gobolkaasi ay kaga sugan yihiin ciidamada jabuuti iyo kuwa xabashida etoobiya weerar xoogan ayaa lagu ekeeyey saldhigga ciidamada jabuutiyaanka ee buulaburti dadka ku dhaqan degmada waxa ay sheegeen in dagaalka uu ahaa mid xoogan oo muddo socday dhanka kale isla xalay mujaahidiintu waxa ay weerareen saldhigga etoobiyaanka ay ku leeyihiin deegaanka halgan halganna horey waxaa kaga dhacay weeraro lagu laayay askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada etoobiya lama helin faahfaahin ku aadan dagaaladii xalay ruuxay degmada buulaburti iyo deegaanka halgan ee lagu kala qaaday ciidamada xabashida etoobiya iyo kuwa jabuuti ee loo yaqaano hiil gumaysi gadana haddaan eegno wararka inaga soo gaaraya magaalada baardheere ayaa sheegaya in shalay dagaal xoog leh uu ka dhacay duleedka magaalada baardheere ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa kamiin ku bilowday qarax u dhigay kolonyo ay la socdeen ciidamada suufiyada qaraxa ayaa haleelay uu burburiyey gaari cabdibilo ah inta la xaqiijiya waxaa weerarkaas ku dhaawacmay shan askari waxaana ku jira laba sarkaal xogihii ugu dambeey idaacadda kusoo dhacay ayaa sheegaya taliyaha ciidanka suufiyada oo lagu magacaabo maxmed dheere inuu ku dhaawacmay weerarka sidoo kale taliyihii dhanka saadka u qaabilsanaa suufiyada oo magaciisa lagu soo kobay geel leh ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi suufiyada oo qayb ka ah ciidamada shisheeya kalkaalka ayaa baardheer iyo duleedkeeda marar badan kula kulmay weeraro kaga yimid dhanka shabaabulmujaahidiin xarakatu shabaabulmujaahidiin oo u babac dhigtay dowlado badan oo kusoo duulay dalkan ayaa waayahan dambe kordhisay weerarada ka dhanka ah shisheeyaha iyo la jiriyaashooda kuwaasi oo si joogto ah kaga dhaca meelaha ay ka joogaan dalka sidoo kale weerarada waxa ay ku xoogaysteen gudaha kenya si gaar ah dhulka n f d ee ku jira gacanta dowladda kenya ciidamo ka tirsan dowladda farmaajo ayaa kufsaday haweenay xaamilo ahayd sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed cali aadan falkan oo ahaa mid ay ka naxeen dad badan oo deegaanka ah ayaa waxa uu ka dhacay beero ku yaala deegaanka garasbaalley ee duleedka magaalada muqdisho afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa gudaha u galay kaam ku yaala deegaanka garasbaalley waxayna kala baxeen haweenay iyagoona ku hor kufsaday saygeeda ciidamadan oo ku labisnaa dareeska ciidamada dowladda federaalka islamarkaana wejiyada soo duubtay ayaa falkan u geystay haweeneydan oo ahayd mid xaamilo ah haddaba haweeneyda dhibkan loo geystay ayaa ka warantay dhibaatada ay u geysteen ciidamada dowladda federaalka guriga iisoo galay guriga markaa iisoo galana xaraanta iyo waxaas soo dhuftay iyo qoriga markii guriga soo galana ee qorigana wuu qabtay qorigii ani ninka iiga qabtay ninkana waa lagu qabtay anina waa laiiga qabtay markaan gabadhii aa soo qabsahaan dhahay gabadhii anoo soo qabsahoyo markaan dushaa ah saan igu jiido dushan waa igu dhuftay beernyaa igu dhuftay qoriga daabkiis aa igu dhuftay saana aa diracka igu soo qaada markaan meeshaasaa i geysad banaan fiiga hadda xanuun waa ihaaya dhabarka iyo hundhurta iyo meelaan kafiyaawi malaha xanuunasaan iga haya maba kasta imaan sakaraad waaybe wejigaa ka hiran yihin gaarin waa wateen gaari gaariyaa wateen gaariga aa saan qabsownayaa jariiryaa xunta ee ay dhahay dushaa iga dhuftay marjiyaa i qabtay sidiyaa hooshii iga qabteen socnayaa baatigaasaa igu jiray baatigiina ay igu tirtirteen sidoo kale haweeneyda maamusha kaamka ayaa sheegtay in falkan uu cabsi ku abuuray dadka kale ee ku nool kaamka waxaa lagu dhibaateeyey maamo soomaaliyeed oo siddeed bilooda uura leh halkan aan hadda joogno xala niman dabley ula soo baxeen tuutaha ciidamada dowladda ay wateen afar nin bay ahaayeen waxaa la ii sheegay saakan gurigay ka soo cararay in saddex nin oo kamida ay gabadha farxumeeyeen ninna uu gaariga haayay xal oo dhan kaamka ay ku dhex wareegayeen dhacdooyinka noocaan ah ayay caan ku yihiin askarta dowladda federaalka iyagoona dhowr jeer oo hore sidan oo kale kufsi kaga geystay qayba ka mid ah magaalada muqdisho iyo gobolada dalka markana laascaanood tiro dad ah ayaa lagu xirxiray gudaha magaalada laascaanood ee gobolka sool wararkii naga soo gaaraya magaalada laascaanood ayaa sheegaya ciidamo ka tirsan maamulka somalilan in maanta howlgallo baaritaan ah ay ka sameeyeen gudaha magaaladaasi howlgalka ayaa daba socday weerar xali ka dhacay gudaha laascaanood kaas oo loo adeegsaday bamgacmeed lagu tuuray goob ay ka socotay diiwaangelinta codbixinta somalilan bamgacmeedka waxaa ku dhaawacmay ciidamo ka tirsan maamulka somalilan kuwaasi oo ku sugnaa halka lagu weeraray ee diiwaangelinta codbixiyaasha dadka la xirxiray waxaa ku jira dhallinyaro caanka ah gudaha laascaanood kuwaas oo lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen weerarkan magaalada laascaanood iyo gobolka sool ayaa marar badan waxaa ka dhacay weeraro lagu dilay ciidamo saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan waxaana ciidamada ku sugan gudaha magaaladaasi ay iyaguna geysteen dilal qorshaysan oo loo geystay dad shacaba f b i da maraykanka ayaa ka digtay dagaallo ka dhaca gudaha dalka maraykanka inta lagu guda jiro caleemasaarka joy baiden kooxo hubaysan ayaa kontonka gobol ee maraykanka ka qorsheynaya in dagaalo ay karidaan inta lagu guda jiro caleemasaarka madaxweynaha dooran joy baiden taas oo dhici doonta labaatanka bishan aynu ku guda jirno f b i du waxa ay sheegeen inay ka war heleen qorshahan socda oo ay wadaan taageerayaasha donald trump kuwaas oo dhowaan weerar ku qaaday koongareeska maraykanka f b i da waxa ay sheegtay ka hor caleemasaarka inay samayn doonaan howlgallo laga fulinayo kontonka gobol ee maraykanka kuwaa oo socon doona shan cisho waxaana howlgallada ay ka bilowdeen gobolada maraykanka sidoo kale waxaa dacwad lagu soo oogay ilaa iyo boqol iyo lixdan ruux kuwaas oo ka mid ah taageerayaasha donald trump isla markaana ka soo muuqday warbaahinta xilliga ay weerarayeen kongareska maraykanka ciidamo ku dhow labaatan kun oo ka tirsan kuwa gaarka ah ee maraykanka ayaa lagu daadiyey magaalooyin ka tirsan waddanka maraykanka oo washington ay ku jirto waxaana ciidamadaasi ay ka hortegi doonaan dadka qorsheynaya rabshadaha lagu soo beegayo caleemasaarka baydon taageerayaasha donald trump ayaa ku baaqay dibadbaxyo hubaysan oo ka dhaca magaalooyinka dalka maraykanka toddobiyo tobanka bishan iyo isku soo baxyo lagu qabanayo washington maalinta la caleema saarayo baidan dhinaca kale taageerayaasha trump waxa ay ku baaqeen inay weerari doonaan maxkamadaha haddii la isku dayo in xilka laga qaado donald trump ammaanka dalka maraykanka oo loo baqayo inuu faraha ka baxo ayaa aada loo sii xoojiyey waxaana dalka looga dhawaaqay xaalad deg deg ah ilaa laga gaarayo afar iyo labaatanka bishan waxaana taasi laamaha ammaanka ay u suurtagelinaysaa inay ka hortagaan dibadbaxyadan la qorsheeyey iminkana sacuudiga shil geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalo ka tirsan waddanka sacuudiga wararka naga soo gaaraya waddanka sacuudiga ayaa ku waramaya in dad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen shil ka dhacay gudaha waddankaasi shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay magaalada tabuuk ee waddanka sacuudiga waxaana ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac lix ruux oo hal qoys ka soo wada jeeda ayaa ku dhintay shilkan iyadoo ay ku dhaawacmeen saddex kale shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari iyadoona mid ka mid ah gawaaridaasi dadkii saarnaa ay wada geeriyoodeen dadkii saarnaa gaariga labaad ayaa waxaa iyaguna soo gaaray dhaawacyo iyadoona uu ugu darnaa darawalkii waday gaariga waxaana dadkaasi lagula cararay isbitaal ku yaala dalka sacuudiga halkaas oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad sawiro lagu baahiyey baraha internetka ayaa waxaa lagu arkayaa laba gaari oo uu burbur soo gaaray halkaa mid ka mid ah gawaaridaasi uu si xun u burburay lixdan ruux ee geeriyooday ayaa waxa ay kala ahaayeen laba caruur ah iyo afar dhallinyaro ah oo saddex ka mid ah ay walaalo yihiin iyadoona sidoo kale ay dhaawacmeen saddex kale dadka ku dhintay shilka ayaa waxaa maanta lagu wadaa in lagu aaso magaalada tabuuk oo ah halka uu shilku ka dhacay waddanka sacuudiga ayaa waxaa ku badan shilalka taas oo ay ugu wacan tahay gawaarida oo loo wado si xawaaro leh waxaana dhowr jeer oo hore shilal sidaan oo kale ah ay kaga dhaceen gudaha waddankaasi kuwaas oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisay degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud faahfaahinta warkan waxaa noo haya waryaheena maxamed ciise qoysas badan ayaa ka faa'iidaystay sako qaybin xoolaha nool oo wilaayada galgaduud ka qaybisay degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud dadkan ayaa aada ugu farxay sakada la siiyey iyagoona qaarkood sheegay in ay bixin doonaan sakada soo socota maadaama ay qaateen xoolo badan magacaygu waa bashiir maxamed absuge waxaana maktabka sakawaad ku siiyey labaatan neef oo ariya shan iyo toban ircadah iyo shan ida ah horena waxaanu lahaa toban iyo sagaal waxaan rajaynayaa inaan sakada soo socota bixi insha allah waxaan leeyahay walaayada kor allah ka dhigo gaalada allah jabsho muslimka allah qawiyeeyo waa axmed maxamed warsamaan la yidhaah waxaan ka mid a dadka xoolaha la siiyey labaatan neef waa shan idaa ilaa shan iyo toban ircada waa marka koowaadoo laysiiye waayo oon imaado waxaan rajayahaa sanadka soo socda insha allahu in mataqaanaa ay ii barakoobaan sukada aan bixiyo waxaan ka mid ahay dadkii abaartu ay barakicisay ewelin waxaan haysdhay toban neef hadeerna waxaa laysiiyey labaatan shan idaa iyo shan iyo toban arcada haddii alla ka raali noqdaan hadda waxaan rajayahaa haddii ilaahay idankii ay ku noqoto sikada soo socota inay sakada laga sakeeyo culummada cadowgooda allaha jabsho wixii gaala allaha jabsho dembigoodana alla aniga oo cali bare ciyooba oo dadka masaakiinta oo qaryadda ka mid ah ceelbuurg gobolka galgaduud islaamku labaatan daga uu siiyey shanuno ida tahay shanuno iracad tahay marka islaamka allaha barakeeyo dembigoodana allaha dhaafo ilaahayna cadowgooda ha jabsho korna allah u dhigo dadka sakada bixiyey sanadkan waxaa ku jiray dad sanadkii hore qaatay sakada xoolaha nool caashay aadan afrax waxaa waaye khayr allaha siiyo walaayada sanadkan sanadka saddexahay ayay nagu tabarucday oo labaatan neefna siisay ilaahay waa barakeeyey sanadkii xoolaana la siiyey sanadkii ku xigay annagu waxaan bixinnay sakadii aa nagala soo qaaday haddana sanadkii ku xigay mar labaad waa bixinnay kii saddexaadna maantaan joognaa ilaa ama hadda iskale qof kastoo muslimiina waxaan ka codsanaynaa oo ilaahay xoolo siiyey inay sakada waajibkaa lagu leeya iska bixido walaayadan khayr allah siiyo annagana khayr allah noogu bedelo gaalada allah jabiyo muslimiintana kor allah ka dhigo rajmacala la yidhi dadka sekada bixiya caan ka mid ah muslimiinta allaha barakeeyo waxaa laysiiyey sekada sekada seka saddexeeda laysiiye labaana dhiib labaatan neefaa laysiiye laba sana waa baxay culummada mujaahidiintaa baxda kitaabka allaa lagu dhiibi darajo qaaliya ay ku baxsheen aniguna waa ku qaadhay waa ku guulooday waa ku mahadiyey mujaahidiinta waxaan ugu dayaa kor allaha ka dhigo diintan kor allaha ka dhigo korna ayaga allaha ka dhigo gaaladana iyo cadowgana allaha jabto munaafiqa allaha qabto diinta kor allaha ka dhigo wilaayaadka islaamiga ah ayaa inta badan laga qaybiyaa sakada xoolaha nool oo sanad kasta ay qaybiso xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaasi oo laga soo qaaday dadka ay ku waajibtay sakada waad mahadsantahay maxamed ciise sheekh yuusuf kaba ku tukada iyo odayaal dhaqan ayaa ku biiray mas-uuliyiinta la dardaarmay arday ka badan boqol arday kuwaas oo soo dhammaystay waxbarashada macadka shareeca faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya wariyaheena cabdulaahi yaasiin jaamac dhowaan waxaa xaflada loo qabtay dufcadii labaad ee ka baxday macad shareecada islaamka lagu barto ka oo ay ka qalanjabiyeen arday gaaraysa ilaa iyo boqol iyo lix arday kuwaas oo dhammaystay waxbarashada macadka ardaydaani ayaa ka gudbay imtixaamka kama dambaysta ahaa ee sanad dugsiyeedka kun afar boqol kow iyo afartan iyo kun afar boqol afartan iyo labo ee hijiriga ardaydan oo qaatay waxbarasho dhanka shareecada islaamka oo socotay muddo shan sannadood ah ayaa laba ka mid a sannadahaasi waxa ay ku soo qaateen macaahidda qabaa'ilka halka saddex sano oo kale ay ku soo qaateen maxad shareecada islaamka lagu barto oo hoostaga xarakada shabaabulmujaahidiin munaasabadaha lagu maamuusayay ardaydaasi ayaa waxa ay ka kala dhaceen walaayaadka baaiyo bakool iyo galguduud kuwaas oo ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah sida culummada diinta islaamka ugaasyada saraakiil ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin aqoon-yahano waalidiin arday iyo xubno kale intaba sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukade oo ah mas-uul ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay munaasabad ka dhacday gobolka galguduud oo ardaydan loo qabtay waxa uu sheegay inay ardadani yihiin kuwa la doonayo inay soo celiyaan khilaafo islaami ah ilmahan waxaa laga rabay beriga waxaa u markhaatiya carabigay ku hadleen waa dhegaysateen af soomaaliya canug dhanuu ku hadla canugaas iyo af soomaaliga uu ku hadlaayo qur-aanka iyo diinka iyo masaa-isha uu ka hadlaayo yaa weyn annagu marka ilmaha kama rabna askar ilmaha waxaan ka rabnaa jiilkii khilaafadii nabi maxamed soo celi lahay in la aas-aaso oo ay ka noqdaan labina kamida ay noqdaan waana waajib saaran mujaahidiinta naf iyo nafiis wixii lahayana waa lagu baxshay iyo wakhti dadkii munaasabadda lagu casuumay sidoo kale waxaa ka mid ahaa suldaan daa'uud xasan aadan oo ah suldaanka beesha waceesle waxaan leenahay jasaakum allahu khayran baan leenahay ilaahay cilmiga ha idiin fududeeyo waxaad soo baranteenna kuu gudbiya ilaah idinka dhigo runtii waxaan leenahay ardada waa laydin sugayay waana timaadeen wixii aad wax ku soo barateenna waxa weeye xoolihii dadka muslimiinta ah waxa laydinku bixinayana waxay ahaayeen inaad anfacdiin waxaan idin leenahay guntiga dhiish iskaga dhiga kaalinkii laydinka malaysanayana inaad ka soo dhalaashiinna baa laydinkaga baahan yahay sababtoo ah hadda ka hor ma dhicin xaflad saan oo kaleetooda arda nuuciin oo kaleetoodana kama soo qeyb kama qalin jibin gobolka dhexdiisa sidoo kale waxaa asiguna goobta ka hadlay marow heliyo culusow oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka galgaduud baardayna waana islaamkana waxaa maaratahay ka mid baana waxaan codsi ugu ahay raggaasoo qalin jebiyey diinta ilaahi subxaanahu watacaala inii soo dhiibay waa layni dhowrayey dad badan oo dhibaataysan oo diinta u diyaara oo maaragtay ilaahuna soo gaarsii ilaah jooga iftiin la dhowraayo ayaa tihi maanta waxaan leenahay cadowgiinna shayddaanka ugu daran ilaahay subxaanahu wa tacaala ha shayddaanka hinka xifdiyo waxaan kaloo leeyahay dadka muslimiintaa inaad isgarab taagtaan diinta isgarab taagtaan walaayaadka ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa lagu bartaa shareecada islaamka waxaana sanad weliba macaahidda ka qalinjabiya arday da-doodu kala duwan tahay warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen idaacadda alfurqaan xilligan waa naga intaa waadna ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena